bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran waxaa ka mid ah munaasabada lagu taageerayey musharax liibaan hirshabelle mudane maxamed maxamuud cadaawe oo lagu qabtay magaalada jowhar madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dibba ugu soo noqday muqdisho iyadoo dalka uu ku jira marxalad xasaasi ah faahfaahinihii ka soo baxaya al-shabaab lagu weeraray gobolka bakool masar oo ciidamo u soo diraysa soomaaliya warka caalamkana waxaad ku dheegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo mar kale ka hadlaya arrimaha biyo-xireenka weyn ee etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal taasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markana waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabanay munaasabada lagu taageerayey musharax xildhibaan hirshabelle mudane maxamed maxmuud cadaawa ayaa lagu qabtay magaalada jowhar calika ayaa inuu faahfaahinaya
waxaa maanta magaalada jowhar lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasimay taasoo lagu shaacinaya musharax xildhibaan dowlad goboleedka hirshabelle sanadka laba kun lix labaatan maxamed maxamuud cadaawe oo maxamed inuu yahay musharax u sharaxan kursi ka mid ah kuraasta baarlamaanka hirshabelle munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin ka tirsan hirshabelle odayaasha dhaqanka munaasabada ayaa waxaa ugu horeyntii ka hadlay qoonyahanada iyo waxgaradka dhallinyarada beesha habar nugaal
ujeeddadan amba munaasabadan amba xafladan aan isugu nimiday waxay daaran tahay shaacinta musharax doctor sheekh maxamed maxamuud cadaawe xildhibaanka her state insha allah waxaan rajaynaynaa asigana musharaxa in ilaahay ku guuleeyo mas-uuliyadda uu raadinayo hadduu helena ilaahay la garab galo waana mahadsantihiin
waxaan halkan u imiday ma ahi aqoon-yahan laakiin waxaan matelaa beesha habar mugaale waxaan nahay dadku waa is yaqaanaa curadkeen ah wabarkeen ah maadaaman aan wabar ah waxaan meesha u soo roogsaday inaan caddeeyo waxa aan rabno oo xildhibaanku rabo waxaa musharax ah oo meeshaan gobashaan u taallaa xafladan u taallaa maxamed maxamuud cadaawe oo taqaaniin oo nin reer jowhara ah haddaan nahay beesha habar rugaalle anigoo ku hadlaya magaceera odayaasha dhaqanka nabadoonnada waxaan siinay maxamed maxamuud cadaawe waxaan leenahay ilaahay kula garab galo ilaahay kugu guuleeyo maxamed maxamuud cadaawe murajaxa xildhibaanka dowladda hirshabelle runtii qaraabada qof sooma reebin haddii ay keentay doctor oo maxamed maxamuud cadaawe marka labeentii habar ugaale maanta waa soo dhejisay cunug yar maanta igu soo dhejiyey marka maadaama oo soomaali iyo reer hirshabelle hor istaagay waxaa la rabaa wax u qalmo inaan la yimaado marka waxaan la imaanay haddii aan isfiirinay oo lixdan jirib oo habar ugaal u dhalatay isfiirisay waxaas dhahnay u shanqaloocata beryahan waxaa toosi kara oo maxamed maxamuud cadaawe waxaan soo dhoweynaynaa musharax xildhibaan waxaan halkan kusoo maragtay ku soo dhoweynaynaa musharax xildhibaan baarlamaanka dowladda hirshabelle brofesor daktar maxamed maxamuud cadaawe oo ah musharax u taagan xilka xildhibaannimo ee dowladda hirshabelle kuna mateli doono kuna mateli doono labada kun labaatanka iyo lixda beesha habar nugaaleya dhammaan dowladda hirshabelle
walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin aan wada sugeynay munaasabadan ayaa hadallo soo dhoweynaya waxaa ka jeediyey odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe iyo haweenka
waxa waaye xildhibaan maxamed maxamuud cadaawe
runtii iskama imaan waa nin la keenay iyo nin iskeenay annagu waa keennay waxaan rabnahaa idinkuna eemsaan u keennay inaad nuuga aqbashiin sax xildhibaanka dowladda hirshabeelle beesha barrugaale haddii alla ka raalli dhaqdaafo ay soo xuseen innagoo hirshabeelle isugu wada jira dadka ka soo hadli doona iyo intii horuga hadashiiba waxaan leenahay xildhibaankaas kii waara allah kaa dhigo
beesha habarnugaal waa salaamo ciidane musharax maxamuud musharax maxamed maxamuud ninka aynoo soo ay soo egmadeen oo ay hor keeneen gogoshaan quraxda badan ay u dhigeen maxamed maxamuud anigoo ku hadlaayo beesha gaal jecel afka gaal jecel anigoo ku hadlaayo siday u qaadeen beelweynta habarnugaal ayaa beesha gaal jecelna uula qaaday maxamedow noqotid kii dalkaada iyo dilkaada iyo dadkaada difaaci allah kaa dhigo meesha habar mugaale inteedii oo muxuu ahayda nabadoonna ay wada taagan tahay ay siisay kursigii hadda maxaan leenahay he xildhibaanka dhaarta u dhiman tahay sidoo kale munaasabadda musharax xildhibaan dowlad goboleedka hirshabelle sanadka maxamed maxamuud cadaawe ow maxamed ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada jowhar maanta waxaan u taagannahay inaan taageerno musharax xildhibaan doctor maxamuud maxamed cadaawe loo garo ogyahay aw maxamed maanta waxaan rajeynaynaa wuxuu soo bandhigtay inuu yahay musharax xildhibaan ee hirshabelle ilaah u galab galo wanagna waa u duceynaynaa ka degma ahaanna waa taageeraynaa
musharaxa waxaan ku soo aaday xili oon hadli karin oo wakhtigii ugu yar yahay maxamed maxamuud cadaawe saaxiibkay qaaliga ah wax badanaan soo wada shaqaynay aniga waxaan u malaynaa siyaasad maba jeclaan jirana hawarnawaal inay ku qasbeenaa u malaynaa maxaa yeelay anoo guddoomiyaha degmada jowhara israaci jirnay marka siyaasadda saas buu jeclaa jiray laakiin waxaa mala dadkii hore camal qofku markii siyaasadda la geynayo faataxaa loo geyn jiray tolkiisa waxay leeyihiin faataxan kuu keennay siyaasadda qabo
horta magacay waa maxamed cabdisheekh waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda gobolka waxaan maanta aad ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xafladdan shaacinta musharaxnimada maxamed maxamuud cadaawe oo maxamed xaqiiqadii oo maxamed waa nin reer jowhare waa nin xilli ay intaan ka adag tahay dowladnimada aba intaa ay ka dhib badan tahay nabadgelyada oo u joogay gobolkan inuu wax badan ka qabto kana soo shaqeeyey yacni hay-addii i m c ama m s f asagoo rabo inuu dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabto ugu dambeyntii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay musharax xildhibaan dowlad goboleedka hirshabelle maxamed maxamuud cadaawe ow maxamed ayaa munaasabadda ka sheegay howlaha uu qaban doono bulshada uu ku matali doono kursiga haddii uu ku guulaysto xildhibaannimada dowlad goboleedka hirshabelle
intaa kadib aniga waxaan u taaganahay xildhibaan xildhibaannimada hirshabelle ee laba kun iyo labaatan lixda ma ahan xildhibaan hadda taagan inaan xilkiisa leenahay ee ka deg anigaa haddeer u taagane laakiin teeramku markuu dhammaado kadib waayo waxaan annagu aan xildhibaannimada aan isu sharaxu hayno intaa kadib waxaan rabaa maadaama aan halkan usoo istaaga xildhibaannimada laba kun iyo labada lixda hirshabelle cvgeyga inaan halkan ka sheego aniga magacayga waxaa la yidhaha maxamed maxamuud cabdaawe waxaan ku dhashay tuulada biicadde kun sagaal boqol toddobaatankii waxaan halkaa uga baxay dugsiga qur-aanka iyo dugsi dhexe intaba waxaan uga soo baxay degmada biicad ee gobolka shabeellada dhexe dugsi sare amba high school waxaan uga baxay muqdisho sheikh suufi dhinaca jaamacadda amba takhasuska waxaan ka qalin jebiyey public administration oo ah maaraynta iyo maamulka waxaan dhex socda oo laba laba laba teenam ay ka dhiman tahay jaamacaddi labaad haddii alla idmo waana dhammaystiri doonaa intaa kadib anigu waxaa la soo shaqeeya hay-ada kala duwan oo la yidhaah msf sbain wadanka sbain hay-ad ah waxaan kaloo la soo shaqeeya hay-ad a m c la yidhaah oo maraykan ah waxaan la shaqaynayay muddo soddon sano gaaraysa haddii aan soo koobo maadaama meesha lagu daalay waxaan afartii sano ugu dambaysay aan hirshabeelle ka qabtay ee ceelal badanoo aan ama ka dayac tiray amba aan ka qoday waxaa ceelasha ka mida qalimow waxaa ka mida qalafow waxaa ka mida macallin dhiblaawe tuulada macallin dhiblaawe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dib ugu soo noqday muqdisho iduu dalka uu ku jiro marxalada xasaasi ah zaare cabdirasaaq ayaana faahfaahinaysa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib safar shaqo oo uu ku tegay dalka itoobiya halkaas oo kaga qeybgalay shirka ururka midooda afrika soo laabashada madaxweynaha ee dalka ayaa la filayaa in lasii dardargeliyo kulamada siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo golaha mustaqbalka soomaaliyeed ilaa hadda lama shaacin waqtiga rasmiga ah ee furmi doona shirka la qorsheeyay ee u dhexeeya golaha mustaqbalka iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya dhanka kale madaxweynaha weli kulan rasmi ah lama yeelan hogaamiyaasha dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland kuwaas oo ku sugan caasimadda muqdisho wararku waxay sheegayaan inay sii kordhayaan kulamo siyaasadeed oo ay madaxda dowladdu la leeyihiin hogaamiyaasha maamul goboleedyada si loo dardargeliyo wadahadalada la xiriira shirka dowladda iyo golaha mustaqbalka khilaaf adag ayaa u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ah kaas oo salka ku haya arrimo la xiriira doorashooyinka dastuurka oo mucaaradku ay diidan yihiin wax kabeddelkiisa xilli inta badan xildhibaanada mucaaradka laga ganaaxay fadhiyada golaha shacabka faahfaahin oo ka soo baxaya al-shabaab lagu weeraray gobolka bokool daahir abshir ayaa inoo faahfaahinaya oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad ee gobolka bokool ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgallo qorshaysan oo ka dhan ah dagaalameyaasha ururka al-shabaab ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada waajid ee gobolka bokool ciidanku deegaanada sida gaarka howlgalka kaga fuliyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanka dhowrey garismaamow iyo sidoo kale ceelfiiqow halkaas oo ciidamadu ay ku burburiyeen talisyo cusub oo dagaalameesha ururka al-shabaab ay ku lahaayeen sidoo kale intay howlgalka ku guri jireen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay ku qaarijiyeen mid ka mid ah maleeshiyaadka dagaalameesha ururka al-shabaab kaasoo isku dayay inuu weerar kusoo qaado ciidamada dowladda ayagoona sidoo kale ka furtay hubkii uu watay sidoo kale ciidanka ayaa gacanta ku dhigay qalab dagaalameyaasha ururka al-shabaab ay u isticmaali jireen waxyaalaha qarxa taliyaha ururka sagaashan iyo shanaad ee guutada sagaalaad ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya isaaq maxamed ibraahim oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladan ka dhagaha dagaalamayaasha ururka al-shabaab ee iminka sida xawliga kaga socda gobolka bakool si kastaba haddee waxaa soo taraya howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha ururka al-shabaab oo saacadii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka wadeen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka bakool halkaasoo ay fariisimo ku leeyihiin dagaalamayaasha ururka al-shabaab saaxiib aabbaha kula hadlaya dowladda masar ayaa ciidamo usoo diraysa soomaaliya lul maxamuud ayaa faahfaahinaysa wasiirka arrimaha dibadda dalka masar beder cabdileyti ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa uu soo dirayo soomaaliya ay rajo wanaagsan ka qabaan inay qayb weyn ka qaataan isbeddelka amniga dalka sida uu hadalka u dhigay waraysi uu bixiyey ayaa waxa uu ku sheegay in kasakow in ciidamada masar ay qayb ka yihiin howlgalka midowda afrika ee awsom ay haddana ka go-an tahay inay door muuqda ka qaataan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen adkeynta amniga soomaaliya wasiirka uu sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in masar ay aqoon buuxda u leedahay howlgallada nabad ilaalinta sidaa awgeedna in ciidamadooda ay fahamsan yihiin waxyaabaha waajibka ku ah marka loo diro dalalka u baahan in dowladooda la gacan qabto masar waxa ay diyaarisay ciidamadii ay u diri lahayd soomaaliya ujeedkana waa in aan wax kusoo kordhino howlgallada nabad ilaalinta waxaana naga go-an in aan xoogga saarno adkeynta ammaanka ee aan la shaqayno ciidamada soomaalida ah iyo kuwa kale ee afrika waxaa sidaa yiri wasiirka arrimaha dibadda dalka masar beder cabdileyti waxa uu mar kale adkeeyey in mowqifka jamhuuriyadda carbeed ee masar ee soomaaliya uu yahay inaan la kala qaybin oo mid ay tahay soomaaliya isagoo cambaareeyey faragelinta israa'iil ee sharci darada ah ay kula dhaqaaqday soomaaliya mowqifka masar waa mid mar walba cad soomaaliya waa mid mana jirto sabab loo kala qaybin karo faragelinta israa'iil ay ku samaysay soomaaliya waa mid sharciga dhinac marsan waxaana garab taaganaanay dowladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka arrimaha dibadda masar beder cabdileyti masar ayaa ku biirtay howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ka socdo waxaayna dhowaan soo bandhigtay ciidamo wata gaadiid ka duwan kuwa ay wataan askarta awsam islamarkaana dhoolatus ku horsameeyey madaxweynayaasha soomaaliya iyo masar xasan sheekh maxamuud iyo cabdifataax al siisi halka aad naga dhegeysanaysaana waa ra-iida ushar markan warka caalamka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wuxuu mar kale ka hadlay arrinta biyo-xireenka weyn ee etoobiya wuxuuna ku celiyey in aysan jirin wax cadeen ah ama kaalmaha oo ay ka helaan dhinaca inta lagu guda jiray dhismaha biyo-xireenkaasi waa mashruuc ku suurtagalay go-aankii geesayaasha etoobiyaanka ahaa iyo dadaalkii ay muujiyeen dadka reer etoobiya gudaha iyo dibaddaba ayuu yiri ra-isul wasaaraha oo carabka ku dhuftay in aan wax deen ah ama gargaar ah lagu qaadan dhismaha biyo-xireenkaasi madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku celceliyey dhowaan in dalkiisa uu maalgeliyey dhismaha biyo-xireenka grand ridson saddam jawaabta ra-isul wasaare abina waxay daba socotaa arrintaasi etoobiya ma aysan ammaan xitaa hal dollar si ay u dhisto biyo-xireenka ayuu awi axmed hadalkiisa raaciyey akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caweyna soo gaara waana